shan iyo tobankii mey sanadkii labada kun iyo labaatan maanta oo kale ayay ahayd markii hawada ay si toos usoo gashay radio isnai waxay muddadaasi halka sano ay ka shaqaysay horumarinta bulshada iyo deegaanada gobolka shabeellaha dhexe iyo in ay u hadasho dadka danyarta ee aan hadli karin waxay kaalin muuqda ka ciyaartay maamul wanaagga duqa magaalada jowhar saalax mudde cali ayaa idaacadda isnai ku ammaanay doorka wanaagsan ay ka ciyaartay tabinta bilicda iyo nadaafadda ee magaalada jowhar idaacada isnaay waxaa la aasaasay shan iyo tobankii mey laba kun iyo labaatankii oo muddo sanad ah laga joogo waxaan habalyo u dirayaa radio isnaay waxaan leeyahay sanad guuro wanaagsan idaacada isnaay waxay kaalin mug leh ka geysatay warbaahinta iyagoo bulshada u gudbinayay wararka kala duwan iyo barnaamijyo idaacadu isnaay ma aha mid maaragtay tayadeedu ay liidato waa mid ay tayadeedu ay sarayso waxaa kaloo ka shaqeeyaan isku xirka maamulka iyo bulshada waxay ka qayb qaadanayaan wacyigelinta sida nadaafadda inta badan markaan nadaafadda ka hadlayo way ku soo celceliyaan taasina waxay tahay ay ugu soo celcelinayaan in bulshadu ay fahanto nadaafadda waxa ay tahay iyo wanaag ay leedahay sidaas darteed waxaan leeyahay idaacadda isnaay waa idaacad aad aan u jeclahay sababtoo ah waxay gudbisaa waxyaabaha dadka ay jecel yihiin oo laga maarmaan ka ah in loo gudbiyin ay ku dadaalayaan waxay mar waliba ay ku dadaalayaan in ay war sugan siiyaan bulshada fahamsiiyaan doorka ay bulshadu leedahay waxaan ku ammaanayaa sida ay ku shaqayso ee ah si voluntery ah oo ay mutadawiciin yihiin mar walibana ay u taagan yihiin in bulshada ay maaragtay mar walba caawiyaan dhinaca kale guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe mudane axmed meyre makraan ayaa radio isnaa ugu hambeliyeeyey munaasabadda sanad gurada koowaada waxuuna ku bogaadiyey tubinta arrimaha bulshada ee deegaanada gobolkani shabeellaha dhexe
radio isnaa waa u hambalyahaynaa maadaama uu sanad guuradiisii koowaad uu maaragtay sanadkiisii dhammaaday uu hal sano jirsaday waxaan leenahay hambalyo hambalyo waxqabadkoodana waxaan suga waxqabadka ay qabtaan waxaan sugaynaa inay sii labalaabaan dhammaan idaacadda iyo shaqaalaheeda iyo maamulkeeda iyo madaxdeedaba waan u hambalyeeyaynaa waxaan rajeeyaynaa inay bulshada ay u tabi doonaan waxyaabo badan oo wax ku-ool leh inay bulshada maaragtay u tabi doonaan waxyaabaha u horseedi kara wanaagga iyo horumarka iyo maaragtay horusocodka iyo waxyaabaha ku saabsan maaragtay waxqabsiga iyo iskaashiga inay horseedi doonto idaacadda ayaan rajeeyaynaa waxaana maaragtay idin leenahay waddada aad ku socotiin kusii socda waa waddo wanaagsan oo bulshada isku xirkeeda iyo markastaba horumarkeeda iyo waxa bulshada ay loo baahanya inay qabsato in loo tilmaamo waa waxa aadka ugu wanaagsan ood maaragtay loo sheego bulshada aada iyo aadaana maaragtay idinkugu hambalyeehaynaa waxaan leenahay sanad guuro wacan sanad guuro wacan idaacadda isnaay ayaa maanta u dabaaldegaysa sanad guurada koowaada markii didabada loo aasay shan iyo tobankii bishii mey sanadkii labada kun iyo labaatan iyadoo idaacadda isnaay ay kasoo shaqaysay muddadii halka sano horumarinta arrimaha bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo isku xirka dadka deegaanka iyo maamulka